bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylam weelbalbaysan rogdanga agdhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo arbaayo taariikhdiya keedanta tumid lamada bila saddexaad lamada kun iyo tumid sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhegeystayaal ah anasiinka haysana gudhuunsi doontaha dilaar waliba kumid ah gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba usi sheegay inuu sadhawaayo waa gudoomiyaha cusub ee degmadaas ay marko oo dhawaan lagu magacaabay barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaal saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsiyaal waliba ku mid ah gudoomiye ku-geenka amniga iyo siyaasadda degmada qasadheer ee gobolka baay iyo weliba usoo ku warbeeyay xaaladda degmada qasadheer welibana usa sheegay inay degmada qasadheer iyo haddaa wajahday biyarayeedan saamaysay maamulka gobolka banaadir iyo weliba yoshiidhikan xarun cusub oo baari doona dhismaha guud ee magaalada muqdisho taase oo yakyaala degmada wadajir ee gobolkaasi banaadir barnaamijkaasi inkaana dhugunsiyaala mas-uuliyiin shala duwan oo arrintaasay ku warme madiinada maamulka puntland saciid abdulaahi dan iyo weliba safariyad uusan diray maamulka somalilan ooyo daandaansi iyo kuidanga deegaanada maamulka puntland mayata dhugunsiyaala ha naqdo kuwanto badan ha naqday dagaalkan dhexeeya somalilan iyo puntland barnaamijkaasi inkaana dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsiyaal waliba ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre yaa weliba usa xaragga ku jaraya mashruuc lagu fuliyo doono deegaanada maamulka jubbaland barnaamijkaasi in gudbi doona ra-isul wasaare khayre iyo axmed midoobey arrintaasay ku waramow taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka puntland yaa is-asili may ku dambaysay dhugunsiyaala barnaamijkaasi inkaaya qodobada haas ee qodobo kale barnaamijka kulanka warsan oo nimadaas in gudbi doona dhugunsiyaala barnaamijka oo kuwaliba saaray waana siinadira sii doona asxaabaya anoo cabdirashiid axmed juraayib rashka boy dhanka farsamada madax ku-tiirta waliba imaamed u doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee naradaratan waliba huwada sangalaamin finansiyatiis iyo dhabiisadla magaartiis muujadaha gaagaaban caalada live stream guud caalamka noo dhuunsi karta waliba huwada sangala dhugunsiyaal hamiin faynan cabdirashiid raashka ayaa barnaamijka siina dira sii doona saabaya qodobkan kore iyo waliba usnagada dhugunsiyaal gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose iyo waliba usa ku warbiyaya magacaawisi dhawaan la magacaawiyey gudoomiyaha cusub ee degmada marko walibana usa sheegay gudoomiyihii hore ee degmadaasi marko ina ilaa iyo haddii aan ku wargelina n isbedelkaasi iyo soo badiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba maraan qata teleefon kuwal kuweydi gudoomiyaha iyo waliba usuga jawaabay
cabdirashiidow marka hore waan ku salaamahayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda aad baadna umahadsan tihiin warkaadu markaan galo waa waa sax waan maqlay waan ogahay in gudoomiye cusub la magacaabay degmada marka loo magacaabay in kastoo anugu aan la soconin laakiin aan ka ogaaday baraha bulshada sidaa ay tahayna dhib malo anugu wax kastoo noqoto waa soo dhaweynahayaa xilku waa meerto anugu waa la magacaabay waan ogaa in laga qaadaayo beraaskiina waa laga qaadan doonaa waa xilku meerto waaye wax xumaana ma jiraan waana soo dhaweynaya insha allahu si wacanaa ula shaqeynaya haddii ilahay idmo waayahay mudane gudoomiye waxaad sheegaysaa in aad weli lagugu soo wargelinin arrintaasi marka see ku dhacday marka adigii gudoomiyihii degmada marka aad joogtay oo ninkiina oo la bedeli lahaa ama adig ku bedeli lahaa magaalada la keenay
cabdirashiido runtii su-aashaas anugu ma lihin anugu waxay haboon igu habbooneed in la yidhaahdo arrimahaas la soco laakiin hadda su-aasha jawaabteeda ciddii samaysaa iska le wasaaraddaa iska le hadda anigu wax dib wadda anaa gaaruma haysto maadaama xilku la magacaabay anugu lama oranayo lama magacaabo karo hadda keliya waxaa meesha ku aadan khalad kale inay samaynin taasoo ah si sax ah oo xilalka loogu kala wareegi jiray oo xilalka dawladda loogu kala wareegi jiray oo saxa inay samayso intaasaan ka rajeynayna haddii mar mar labaad khalad kale inay samaynin midda kaleetana waa kuu sheego waa soo dhaweynaya insha allah haddii lahayd waaya markaa maku soo gaaray gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo magacaabay mise waa weli
may ima soo gaarin weli ima soo gaarin sidaan filaa inuu baydhow jiraan umaleha weli ima soo gaarin waaya bal arrinta xaaladda guud ee degmada marko toddobaadihii lasoo dhaafay gudoomiyihii tahay bal xaaladeeda noogu warbixi
wallahi degmadu waa fiican tahay degmooyinka soomaaliya ku yaala la mid tahay caqabad badan iyo dhibaato badan way iska jirtaa inkastoo hadda magaalo madaxdu ay nadiif tahay oo ay iska xoraysan tahay laakiin hadda magaalada degmadanta xukuumadeed oo dhan muqdimiintii gacantooda ayay ku jirtaa hadda ninkan howl badanaa sugayso waxaan leeyahay dowladii goboleedka koonfur galbeed waxaan leeyahay arrintaasu inay maaragtay hadda magacaabas ay ugu haran sida hadda ani la ii yeel oo kale la yeelin waxaan qabaa in arrintaasu ay wax weyn olo qabato oo magacaabas ay ugu harin tan kale waxaan leeyahay dadka dhammaan ugu baaqahayaan ee shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marka degan weliba dadka siyaasadda u dhuunduleelo dan shaksiyeed ka taga la shaqeeya guddoomiyaha ha lala shaqeeyo dhammaanteenna waxay dan ugu jirtaa in ay meeshu hagaagto oo dadkii ay ku soo noqoto sidii ay ahayd nabadii arrimihii bulshadii maxaa ku dhahdaa cid walba waxay danta ugu jirtaa in ay meeshu hagaagto dardaarakaasna waxaan farhayaa dhammaan intii codka ii dhegeysanays oo degmada marka
warbaahinta qaar ayaa qoraysa in adiga aad ku adkaystay bedelaadka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ay samaysay arrinkaasi maxaa ka jira
cabdirashiid cidii qorkay u taallaa anuu nin aqoon leh maadiintiin ugu dhamaystiran tahay aan ahay shalay wariirtaan ku imid haddin inaan wariir ku baxay ku baxay nin ogaan ahay idaacaddii qortana iday qusaysa ani hadda codkayga tahaysaab waa la yidhi waa ahayd waxaad macnaa dib ugu noqoneen anaa kula hadla sooma marka arrintaas ciddii sheegtay ciddii sheegtay u taallaa anugu dee nin aqoontiisa hageysaan ahay maahan nin jaahil maahin biraan soo noqonaa waan dareemi karaa hataa beri laga qaadi karaa taas wax weyn maaha waa wax turistishinka dawladda u dhisan waaye in laska qaado marka arrintaas waa sax waa soo dhaweyn horaan kugu sheegay mis leedahay guddoomiyahan cusub ee degmada marko loo magacaabay waxba uu kubedeli karaa xaaladda marke ee gobolka shabeelle hoose wallaahi ninka la yidhaha cabdirashiido runtii markii aan su-aashaasa jawaabteeda aan ku siiyo ninkani wax ma qaban karo nin wax ma qaban karo waxaa loo baahan yahay dawladdii inay wax qabato midda dhexe iyo mid goboleedba shaksi wax ma qaban karo meeshan caafimaad weynaa ka jirta guddoomiyuhuna markuu amarkiisa furo oo wix allah wuxuu amru ay fuli karaan ay fiican tahay isla waktigan xaadirka hadduu taga hataa xadirin karaa wax badan wax badan kama qabsoomi karaan laakiin insha allahu waa si tartiib tartiibaa rajeerinaya inuu wax u qaban doono laakiin arrintaas horaan kugu hado kuu sheego in aan la dayacin maxaan ku idhaahdaa gacan laga siiya insha allahu rajeynayna adiga waxaad sheegtay mudane guddoomiye inuu fiicneen xiriirka idinka dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo adiga guddoomiye ka ahda degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose marka maxaad ugu baaqi lahayd maadaama guddoomiye cusub loo magacaabay degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose
de horaan kuu sheego waxaan ugu baaqi lahay magacaabadka loo harano ninka lala shaqeeyo annagu waa inaga gaawiyeen intaan xilka haynay meel codsi cabashi la geeyeen ma lahayn cid wax wax loo gudbiyo wax qabayaysan ma lahayn haddii si si lamid ah si uu la kulmo dee dib weynaa meeshu ka qabsan doono waxaan leeyahay magacaabad ha loo harin ha lala shaqeeyo guddoomiyaha insha allahu annagana waa la shaqaynaynaa waayahay dhugunsiyaalkaasay weliba haya guddoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose oo si toose qata teleefonka idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ninku waramaya iidan maasinta badana guddoomiye
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka waybaan hirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiya ogaata ka tijaabi caagid biye hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabana nadaratan dhugunsyalla weliba hooda singalaha miinfayna qayba hore ee barnaamijka kulanka warsan iyo ku guda jirna dhugunsyalla gudoomiye ku-geenka amniga iyo siyaasadda degmada qasar dheer ee gobolka baay iyo weliba uusa ku warbiyaya xaaladda degmada qasar dheer welibana uusa sheegay gudoomiyaha ini hadda degmada qasar dheer iyo hawajahdi biyaraan iyo saasoo kale xarumo caafimaadka kiyaala degmada qasar dheer oo hadda laha ku warmaa ini iyo inta badan iyan haano daawada eed iyo nkyaryanga haddaba guddoomiyaha mararqato teleefonku walku weydiiyey yaa weliba usiina ku jawaabay
horta aragtay yaraan oo tuulooyinkii oo aragtay magaalada fateed ahaayeen waroobii oo meel ahaayeen aragtay dhul badan laha ku kaynani oona dhagatigaan danaha ka kaynanti laba todobaad gudaasha horta waroobi joogi kijara wada dhamaadeen taabka magaalada iyo aragtay eelalka oo aalaan eelalka darshana soo bay xasir fadaayaan aragtay dhigi oo goobabi oo magaalada aragtay xeeran laayta oo aragtay uu ka miyahaysay tuulooyinkii eeda biyaraa oo kijara lanka aragtay shan kilomitr todoba kilomitr yaha ku orore biyaraa rafaatana kijarta walaa dhinaga aragtay haddii biyotin ku waran waaya mudane gadoomiye marba haddii degmada xaaladii biyo meelo maraayaan ku waran bal dadka oo degmada deganay markiilaha ku reeba dadka kale oo kiinaantahay oo degmada daa gali mar hor intay ku helo jiran biyo
wallahi mar haba aragtay nay badana ena warasho biyo kijaraay wara mayla aragaay haddii shiinada jaabantaa dhulkaan lahaa kakaynan wara ohoogaho aragtay ilaa aragtay biyaha islaamaas ku jarti haddii jiiraalka la deerona iyada dhibaatooyin hungadan hatamay helaan biyo oroor oo aragtay meelolanka jira biyo booyida walaagasaha iyo doosiyaayan saas darti horta walka helaayan laakiin hadda aragtay biyo heraantaas markisaas aan qobati hadii ilaa aragtay waqti todoba kilomitr sideed kilomitr intii aragtay magaaladii aan ku bahan eelalkii aragtay shiina nagadaan maro bishi aragtay waqti aan ka dhamaadaya qobadaasha waayahay marka degmada qasa dheer ee gobolka baay dadka oo inta badan biyo banaanka ku weydiisaday dadkii degmada deganaya mise dadka kale oo kiinaantay oo hadda gaari degmada qasa dheer
dadki tuulooyin dadka oo aragtay hoola dhagatidi oo dadka ka kaynane oo tuulooyinkaana markii hore aragtay kaynaan birsho been bersho hoola dhagati hayan weli hadda aragtay dadkii oo oo lanki aragtay ka kooy oo hoola dhagatahay mise haddii kale nocyaalkas hay haddii balkiiba dhamaaday biyogiiba dhamaadeen dadki bershay dadkana dabgaaba dadki bershayn meelibigi oo layolaa isku helaan laisku guuraan laakiin dadka hadda dhibaatada qaba ma ahan dadkii wadanka deganaayo oo tuulooyinkaas ku kooyay goobahaas ku kooyeen yaa ka dhibaatadan kulas dadka dhibaatada hayaanashaan waayahay marka maamulkii degmada qase dheer ayaa kumid atin marba haddii biyaraantada saasay ta kuwaranba dhinigiyo saameyn kuweela tahay dadka kunoola degmada qase dheer
wallahi aragtay hadda markii taas horta qabata tan kale aragtay mayanka daran haddana tan oo dhinaga caafimaadka goobagi oo aragtay ku dheeray oo aragtay tuulooyinkii ku dheeray ama tuulooyinkii degmada la oo aragtay hoos gooyeen dibisho aragtay meeligi oo goobagi oo hataa ciidanka aragtay deerana nabadgelyadiisa deerana maydan ku helooyna tilaalka oyaalkalan ku helooyna tilaalan ku helooyna iyaagi gebisho aragtay tuuladii unoqobateen saaran meel aragtay lama kilomitr indaran bo hal kilo oo saddex kilomitr amale yamooti lugaadaha ku degaayan banaanta oo tilaalka nkooyaas masaadii kale banaanta uurka leh oo magaalada goobo kale ku kooyaan masaad aragtay walaada miyaaba suwa daawooyinkan aragtay hoogaho aragtay daawooyin oo kore lookusheenow diyaarada lookusheenow oo goobo badan oo aragtay caafimaad layo inaga daawadan aragtay walaa hoogaha eedaan ka yartayaan saasaqan iyo xaalada ee tuulooyinka gadisho maya dhulkan shabaabta kumaase mau ogol intii tilaaki waa nakusuubi mau ogol dadkiin aragtay jalaa adga oo nay bilaanti uurki lahaydey tilaaki walaayaa dadki barida dadki dhaanbaatiyahayan haddi baadiina dadka caafimaad wali agabo arageeneesha dhibaatooyin badan ahaysa dunida shicibka oo degmada ka koobagna waayahay markii fiiri caafimaadka degmada qasa dheer isbitaaliyo imsiyeedyo iyo kiyaalan oo inta badan dadka ku noola degmadaasi iyo adeegsadaayan dhinigiyo caafimaadka
walaalow goobo badan waa tijaar goobo badan dhiniga daawada lay taro ushinaa goobo badan oo caafimaadda waa isku lete walaasha bawal diyaaro layla kisheenaaw goobaha daawud iyo aragtay ee dareeriyanku ah no-ishina goobo badan oo hadda caafimaadka aragtay degmada waliba aragtay ama beelasha ama meelo ku qoyan ama hafadeen goobo dhate haddii ilaahay aragtay naylay ku magana daawadi oo no kasta oo lan adeegsada la fadaayo heligiila la warreega maanasaan daro no-ishina aragtay caafimaad goobo badan adhataa waayahay marka dadka tuulooyinka kooyay oo hadeera ay degmada qasar dheer ee gobolka baay markii daawooyinkii ho weydiisaan waliba sheegday ini jidka hataan faylahayna oo shabaabka marar qaar iyo dhukulumaayaan marka maamulkii degmada etin may siin lahaboon oo aysan hadda aysan kuholantin qorsheyn wallahi ma ilaynin haboona intii aragtay dadkii dhibaatadaasa kooy oo aragtay korku kooy intii haddii aragtay intii lanfudusahay si dhagsilayo kukunadadaan intaas leego wada korna haddii dadkii tuulooyinka kukuwayoba aragtay liiskirin labaatan labaatan habal aliiskirin waa dadkii ahor noqobateen saarayeen oo dadka buqawaan nafsito haddii aragtay dhibaatooyinkii oo aragtay jalaacad iyo rafaadka goobogikidhacay oo arageen goobaha irita ee deayo oo marmarna kiyoomayaan irita ee deayan taas dadka unumaylay kaanaa ku qaadaan dadkii goobagaas kukuwaan dhilaateeda labaatan tumo ishan tumo nikoas soconan kufudusahay oo dadka aragtay haddii dadka magaalada koy koraa intaas ku kor kukuwaansiida kufada faayisadi loo tikadaanahay ma arkay awood hadda arkay niyadulakasoona daaweyn hakakatadaana oo goobayro fufugaaya dibidhibaninkoy waayahay marka kuwaranba dhibaatada iyo kuqaban shacabkii ku nool iyo degmada qasa dheer maadaama dad kale oo daawooyinhan weydiisada isbitaalada marka kuwaranba cariiriga isbitaalada seeyihin
wallahi cariiriga isbitaalada sa anakin sheegaw hantii arkay goobtii oo meel dheerku koy oo aragtay gabashii hafaadka koy inta aragtay yowlamoodi inta kale aragtay wakta oo daawurba oo kale aragtay dhinaga caafimaadka hoolo laqobada fadi aragtay lanqobana oo aragtay lanqobada fananti oo lanqobad dadkii magaalada dadki aragtay oo taawku meydla oo dawladda haysata dadkii kukoy inti reerda marki dadki sidaataysanoo rafaadkaas kukoy inti aragtay horla marki aana saki dagaalahaynaad oo sidii lankafadaka ay tahay waayahay marka degmada qasa dheer ee gobolka baayo walibaad sheegtay inayo muddo godoon sanayti haddana dhinaga caafimaadka iyo biyobe iyo eedin yaryang marka maamulkii degmada wedana qorshe biidhaaming oo lansuubiyo dadkaasay
wallahi aragtay horta hay-adoo biidhaaminka suubiyaayo hay-adeen sheegi haddana yoonayna kuwarsida iyo aragtay dawlada koonfur galbeed aragtay yana kuwarside unamaynayna aragtay wargeysadayna iyo dhibaatooyinka degmada gabta beetiseelaylana yanqobas ilaahay leehay adoo iyo naydiyadii noosanaysa leehay
haydo ku howlgalow degmadaasay lahadalanaasi iyo dadkuun korku kooyayo hadiiraa degmada iyo unfududaay lahayen ama meelo qaar oo iyo lankufuri lahayen siidasi lanfududaay adeega oo caafimaadka
wallahi aragtay taas aragtay hadaba hoogaho dadka oo hay-ado oo aragtay bacajiiyaalka ba hay-ado yaa fududaawa inta hadda laka aragtay oo oo hadda aragtay oo degmada hadda haysato diyaaradka sheenoahay diyaaradda nafti aragtay adig oo aragtay dhibaatooy iyo aragtay diyaarada oo aragtay ijaar in walaasa sheeno unbadayin dayna daamoan hadda walaa degmada eedi eedanka roontaba walaa yoobabada waa kumidhe waan aragtay hadii eedbaan kama hadnago in hay-adoo aragtay degmadaas aragtay hadii kahowlgalaan banjiyaa degmada kahowlgalaan maya walbadana oo aragtay degmada dhibaatanka jartiya fudusaaya haddii ilaahay eryoona dhayladhaankiyoona ifisona le aragtay wali akbaare aniyo ay sheegan yoona diroaya waayahay ugu dambeyntii kuwaranba xaaladda amni ee degmada qasa dheer maadaama deeta gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada qasa dheer ee gobolka baay
walaal aragtay degmada galisa dheer amni sheen goobagii oo aragtay haysata dawladda haysata amba goobaga unafoogna aragtay caafima nabadgelida boqolkiiba boqol waa kare boqolkiiba boqolo aragtay walkuhalaasumana dhibaato ma kudhiyawayta degmooyinkana ma inbadayin horta aragtay lanki oo dhibaatayadeeda kulli wada isgoradaya lanki hadaala walgobade ilaa aragtay kuhelaaw langorada oo dawladda kijara lakuhelaaw lanki langoradaan walgobade kankal adiiba goradaase aragtay isubakinka koyan xaaladana eedaan faylate xaaladana eedaan faylate hataa shicibkana aad aragtay boqolkiiba boqol ayaa aragtay niilashaqeeya waaye haddii shicibka niilashaqeeya fadna aragtay unuuba sida gasho walmanqobada fadna degmada waa lakadadiri masaajida waa lakadiri ante waa la dheega fadhi laakiin waa eedan kama hadfideeya dadkii shacabkii oo banaanka jariya niilashaqeeya sun eedan kama hadlagaana aragtay xaaladda nabadgelid eedan faylat walaa waayahay dhugunsiyaalkaasay waliba ee gudoomiye ku-higeenka amniga iyo siyaasadda degmada qasa dheer ee gobolka baay oo si toos ay qabta teleefonkuusinin ku warmay idan maasanta mudane adigaa mudan walaal
horseed international hospital
hullan huraana qoralunk mooday tagihanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaaloon hagaagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkale xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku hoolgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan makin qalinka ahaa horseed international hospital dhakhaatiirta shaace dhakhtarada ugaryahan raabta iyo nay qalinka doctoreso gulnus oo aan dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana oo malise ka takhasuustay dhalmada oo caddaan e waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud ee qalinka doctor qasim dhakhtarka cudurre awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qalinka dhigaa dhuunta isanka hal ila ma mee qaybo xarunta
waayahay dhegeystayaal barnaamijka cabdirasharaashka ayaa siina dareysay ay waliba hawada singala amiin faylanga waliba hanin daree madawiine ku-heenka maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo isu ku waramay khilaafkan dhehi somaliland iyo puntland balse waliba uuna ku hormarsiiyeen maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir injineer riiso iyo saasoo kale gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolkaasi banaadir ah iyo waliba iyo geega shiidhikana harun cusub oo lagu baaro doona dhismaha guud ee magaalada muqdisho walibana gobro ku hay kulankaas ay mas-uuliyiinku dareera wasaaradda reedandhisowka howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba aan kureen waliba meerisay ku hadalaya gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolkaasi banaadir taalla iyadoo ay nala joogaan maayarka iyo maayar ku-xigeenkaba maantana runtii xaruntan mar kale la dhagax dhigaayo xarun shaybaar ah oo muxuu ahaa loogu talagalay qalabka dhismaha guud ee gobolka banaadir xaruntaasoo runtii insha allahu wax ka tari doontaa kontaroolka dhismaha noqon doontana meeshii hadhow loo soo doonan lahaa qof kasta wax dhisaaya ama ha naqato degmada wadajir ama ha naqato gobolka banaadir qaybihiisa kala duwan ka soo qaadanaayo warqadii ogolaashada si loola socdo dhismahaas uu dhisaayo sharci ahaan iyo waxa uu yahay maarata muxuu ahaa qalabka wax ku dhisaayo runtii mudane gudoomiye maanta mar kale degmada wadajir xaruntan ku taalla oo awalba dowladda hoose adeegyo badan ay ku qaban jirtay farxad ayaa noo tahay maanta inaad mar kale xaruntaas oo adeega guuda bulshada meesha ka jirta aad maanta noo dhagax dhigto waa ku faraxsannaha guud ahaan waxaana ku leenahay mudan gudoomiye kusoo dhawar insha allah salaan kadib saad ujeediin maanta waxaa farxad noo ah inaan dhagax dhigno shaybaar dowladda hoose ee yeela doonto oo laga hirgelinayo xaruntan bisha cas ee turkida ex turkida oo dowladda hoose ay leedahay shaybaarkaas oo qaban doona ama lagu testigaray doono ama lagu baari doono wax allaale wixii dhismo ah ama bir ha ahaato ama dhagax ha ahaato ama carada ha ahaato sidaad ogsoon tihiin burburkii dowladdii kadib shaybaarkaas oo kale lagama hirgelin magaalada muqdisho ama koonfurta soomaaliya oo kale ama aanba dhahno maanta waxaa farxad noo ah inaan maanta dowladda hoose iyo gobolka banaadir in shaybaarkaas dhagaxdhigiisii meeshaan laga samay doono oo dhismo casriya meeshaan laga dhisi doono oo gobolka banaadir ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku nool gobolka banaadirna dhismayaasha ay ka dhisaayaan magaalada muqdisho quality control lagu samay doono oo qofku markuu alaabaha la soo dejiyo birtii la tijaabiyo inay tahay tayadii laga rabay inay tahay dhagaxii guriga lagu dhisayay la tijaabiyo tayadeedii la fiiriyo caradii la testigareeyo si loo ogaado gurigan cimrigiisa inta uu jiri karo inta sano uu gurigaasi joogi karo marka waxaa runtii farxad bulshada soomaaliyeed ama khaas ahaan ku dhaqan gobolka banaadir ayay u tahay iyo mudnaan gooniya shaybaarkan markii la dhiso uu shaqo galo gobolka banaadir waxaa laga samay doonaa qof kasta oo guri dhisanaya inuu shaybaarkan test ay ku sameeyaan guriga uu dhisaayo birtiisa caradiisa wax kasta oo gurigaas laga dhisaayo marka farxad gooniya ayay noo tahay dhismayaal waxaa jira iyadoo la dhisaayo sooduma oo magaalada muqdisho ku yaala taasina waxaa keenaysa dhibaatada iyo baaritaan la-aanta marka maanta wixii ka dambeeya waxaan rajay doonaa in gobolka banaadir bulshadiisu ay horumar maalima maalinta ka dambaysa waxa horumarku u imaanaa si dowladaha dariskeenna tartan aan ula galno ama meesha ay marayaan meel ka sarraysa aan u gaarno iyo maanta shaybaarkaasu noo furmay waa maasantiin waxaan kusoo dhaweynaya haddana gobo magaalada muqdisho degmada wadajir ee halkaan nala jooga bahda saxaafadda waad ujeedaan maanta waxaan dhagax dhignay xarun cusub oo yeelanayso shaybaarka dowladda hoose oo ujeedadeeduna tahay in dhismo casri ah iyo qalab casri ah loogu adeego bulshada soomaaliyeed tanoo sida guddoomiye fiida u sheegay aan rabno dhismo kasto ee laga fulinayo magaalada muqdisho caasimadda in la hubiyo tayada qalabka oo dhan ama birta ha noqoto ama ha noqoto shamiintadii ama ha noqoto dhismihii ama wax walba oo keeni kara in dhismayaasha ay ku hirgalaan magaalada muqdisho wixii hore waa laysaga soo gudbay annaga waxaan ballan qaadnay inaan shacabka u adeegno si shacabka u adeegna caasimaddaana ula tartanta caasimadaha adduunka waxaa qasab ah inaan dowladda hoose kusoo kordhinno tayeyno bulshadana u adeegidaysa inay noqoto mid la jaan qaadi karta kuwa adduunka dhismahan cusub oo si casriga loo dhisay waxaan rajaynaynaa afar bilood gudahoodana inuu ku dhammaan doono islamarkaana ay shaqaabuuru noqon doonto inta dhismaha socdo dhallinyaro badan kadibna shaybaarka oo si casri ah u shaqaynaya dhismo walbana tayadeeda baarayana ay dad aqoon-yahano ah ama injineero ah ama joogmataro ah ee fursad shaqo iyagana u noqon doonto waa mid casri ah oo dalka aan weli laga hirgelinin hirgelinta laga hirgeliyana ay u noqon doonto mid dalkao dhan faa'iido u noqda hadda waxyaala qaarkood waxaa tijaabo loogu qaadaa nairobi oo lagu soo tijaabiyaa qalabkaas inuu yahay qualitigiis sidii ku habboonaa waxaa kaloo suuragal noqonayso qalab kastooo dhisma la soo dejinayo la keenayo magaalada muqdisho in iyadana aan hubin doonno inuu yahay mid la jaan qaadi kara leh tayadii loogu baahnaa si ay magaaladan iyo dhismaheedaba u noqdo mid casri ah marka runtii farxad weyn bay noo tahay
mabagana baariyo banaadirinti seedii hanagadi waan haku dantirdi tartiibhee may buubtay walse in sheegaykan may tartiibe tarsom airways yahiraabtun kaduuli galabtinaha kaduuli banaadirna haku dantirdi may tarsom airways dayuurnuc mahayki dayuuru degdeg balangu safarki daa'in lahana zafirigle ee hooliye maabalanka daalanu hiraabti baydhaw ku duulaso galabtinahan duulaso waana baydhaw kiila baryaas allow banaadir hegshe bahiduulumaad ehoha ogonobo balantin tarsom airways deerow adlayma ee doogas bulshadana isdadeertay dayuuru degdegtimo badan dafirig ehooliye lankiidanayowba tarsom airways han degdegoy shirkada duulimaada ee tarsom tallaabo horumar lai tawfiiga la wajahay duulimaad tayi lai tarsom airways yo la heli takataki iyo tiiraanyadii duulimaad langdhaw yo la kubahi diyaarada duulimaadda tarsom airways tartiibananka neefsadi tarsom airways shirkada yuuridiya dadweynaga ambogengu dhaa'in lahayna safarshe duul i degti dhagiigyaal gudaashow dhammaan dayuurayaalka dalkeenku howlgalaayaan taangashaga badangu tarsom airways shaqaale maykiinka diyaar aha daacad ee aamin e dayuurada
waayahay dhugunsiyalle qayb uga dhexa barnaamijka kulanku warsan iyo sadeerni waliba hudasinkalaha hamiin faylang idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaw ee nardarta khayaaraya hamiin faylanga sidee sanadaartan dhugunsiyalla maamulka somalilan iyo puntland iyo waliba iyo inta badan iyo iskaasdana deegaanada inta badan iyo soohinkeeyan maamulka somalilan iyo puntland walibana inta badan ciidamada maamulka somalilan iyo puntland iyo dagaalamana deegaanka tuqarag ee gobolka sool haddaba waliba hadala kurama ini reedan usboona jeclaadasaya madiinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo shirjiraad isku qabday magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland waliba uu soo ku hadalaya dhaqdhaqaagasi iyo hadda suubiyaanga ciidamada maamulka somaliland oo haddala kurama iniyo inta badan ciidamo iyo handaad gureeyaanga deegaanada maamulkaasi puntland haddaba madawynaga oo arrintaasi ka jawaaba weyla dhugunsada
beena gartay hanshaan aragtay bilaan imayalkooya ku bulgaasa biibisila iftiin koob been dhammaatay runga binaankiyaale midalkadanka barinteenna bii kuleel ii goboob shaahi bigas ii cadaas eh babaay ii saytuun biyo busakal ii caana dhammaan sharaab oo kumbad ee dal ii dibid eh wadani ii orjinaal bur ii sambuus ii dhammaan raashinka fudud oo kumbad eh biibisila aftii wayma kuorasheeda baraf iyo jelaasha adoo meelibanka bane hatan hoobaadan baad raashin oo kumbad eh bur bariis saliid baaste ii sokor dhammaan raashinka oo duuse ooma saabuun bateriya aaniyaan sargadisan dhammaan bagaashkii oo kumbad eh barfuun kareemooyin shaambiyaal ii saliid noocyaashee fara badan dhammaan shoobin oo kumbad eh meelo barhaan intubidiina
waayahay dhugonsiyaalla qayb ogan ka dambe barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirna weliba hawada sinkala dhugonsiyaalla hamiin faynaga ra-iisul wasaaraha hukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre ayaa weliba usa xalay usa inta badan ku hoyday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka ee jubbaland welibana usa meegasay kuwada kulamo shardun oo usa dhusuubiyaya maamulka jubbaland haddaba munaasabadu saaraga usongajari mashruuca deegaanada maamulka jubbaland yo waliba ooyo fuliyaasa midooda yurub yo waliba geedka kudhicaya magaalada kismaayo yoona munaasabadaasay goobrow ku haayanga madaxweynaha maamulka jubbaland axmed midoowe iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre xiriirkan dheeya dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka maamulka jubbaland iyo haya maalmo wilaadhaafi kooyad unhuma iyoona inta badan madaxweynaha maamulka jubbaland uusa dhowr jeer uusa mas-uuliyiin ku darar dowladda federaalka soomaaliya uusa ganagay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo wafdigu ra-iisul wasaare khayre hogaamiyo iyo weliba iyo hadda wadahadal iyo waawaan iyo kudana magaalada kismaayo ee xarunta maamulkaasi jubbaland waayahay dhugunsiyaal guudahaan waliba intaa ka feere barnaamijka kulanku warsan oo nimadan sinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tafaydhaba barnaamijka ugu waliba saaray waana sinadarada akhiyaarayaan cabdirashiid axmed ibraahima inta barnaamijka barnaamij namada reedun kulman asaabay waliba sinkutaba sidaas iyo amaanala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin nabade